ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي
bismillaahi araxmaani araxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta hawada naga dhagaysanaysaay kusoo dhowaada barnaamijka raadraaca toddobaadka oo habeen weliba oo sabti ah hadahan oo kale aad kala socotaan idaacadda islaamiga andalus caawa waa habeen sabti ah taariikhda hijrigana ay ku beegan tahay shan iyo tobanka bisha safar sannadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijriga qodobada xiisaha badan ee barnaamijka raadraaca toddobaadkaan idinkugu hayno adinkana aad ku maqli doontaan hadduu rabbi idmana waxaa ka mid a shalay oo kale siddeedda agosto toddoba-iyo labaatan sano ka hor ururweynaha alqaacida oo magaalooyinka nairobi iyo daarasalaam ka fuliyey weeraradii ugu dhiig daadashada badnaa ee abi dowladda kirishtanka ee maraykanka lagula beegsada qaaradda afrika kuwaas oo barbillow u noqday halganka la isaga dafcinaya dulmiga iyo duqiyaanka xukuumaddaasi kaafiradda waxaad caawa maqli doontaan warbixin qoto dheer oo diiradda saaraysa jihaadka lagula jira maraykanka ee tan iyo xilligaasi ka socda bariga qaaradda afrika camaliyaad istishaadi ah oo toddobaadkan duleedka deegaanka bariira lagula beegsaday ciidamo isugu jiray kufaarta afrikaanta iyo maleeshiyaadka murtadiinta taliska ciidanka shabaabulmujaahidiin oo faahfaahin ka bixiyey khasaaraha ka dhashay howlgalkaasi saddex bil kadib sidee ayay mujaahidiintu u fashiliyeen gulufkii ay shahaadala dirirnimo ee cadowga uu ku soo qaaday deegaanada lagu maamulo shareecada islaamka ee dhacaduleedka degmada afgooye ee wilaayada shabeellada hoose maxaase ka ognahay howlgallada halyeynimo ee ay fulinayaan libaxyada tawxiidka ee fashiliyey gulufkaasi ay isku soo baheysteen siliibiyiinta iyo murtadiinta waxaad caawa maqli doontaan warbixin diiradda saaraysa arrimahaasi muqdisho khasaare baaxadle oo ka dhashay dab xooggan oo toddobaadkan ka kacay suuqa labaad ee ugu weyn caasimadda maxaa ka jira in gacmo shisheeye ay ku lug leeyihiin baabi'inta hantida ummadda soomaaliyeed ee muslimka maxaase laga hayaa caddaynta ay bixiyeen ganacsatadii ku hanti beeshay musiibadaasi falaqayn arrimahaasi ku saabsan ayaad maqli doontaan ardayda macadka qurduba faraciisa degmada bu'aale ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe oo toddobaadkan sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday xarunta macadka waxaad maqli doontaan bandhigga ardayda oo halkaasi ka dhacay qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan aniga ayaa barnaamijka inla socodsiinaya qaar ka mida wariyaasha andalus ayaa igala qaybgalaya waa mar kale iyo barnaamijka raad raaca toddobaadka
واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي
waa hagaag aan ku bilowno markan shalay oo kale siddeedda agosto toddoba-iyo labaatan sano ka hor ururweynaha alqaacida ayaa magaalooyinka nairobi iyo daarasalaam ka fuliyey weeraradii ugu dhiig daadashada badnaa ee abi dowladda kirishtanka ee maraykanka lagula beegsaday qaaradda afrika waxayna barbillow u noqdeen halganka la isaga dafcinaya dulmiga iyo duqyaanka xukuumaddaasi kaafiradda ah haddaba waxaan idiin soo gudbin doonaa warbixin qoto dheer oo diiradda saaraysa jihaadka lagula jira maraykanka ee tan iyo xilligaasi ka socda bariga qaaradda afrika waxaana warbixintan inoo diyaariyay walaalkeen xaaris cabdulqaadir xaaris tandiifka alqaacida ayaa fuliyey weeraradii ka dhacay magaalooyinkai nairobi iyo daarusalaam ee dalalka kenya iyo tanzaniya toddobadii agosto ee kun sagaal boqol sagaashan iyo sideedii xilligaas oo hadda laga joogo toddoba labaatan sano weeraradani waxay ahayn qarxo lala beegsaday safaaradaha maraykanka ee labada magaalo waxaana lagu dilay in ka badan laba boqol afar labaatan qof iyadoona kumanaan kale oo gaalo ahaa lagu dhaawacay weerarada alqaacida ay ku beegsatay masaalixda maraykanka ee bariga afrika waxay ku soo aadeen wakhti xasaasi ah oo awooddii midoogii sofiyeete ee bilowgii sagaashameeyadii burburtay maraykanka ayaana wakhtigaas nufuudiisa ku fidinaya caalamka gaar ahaan afrika oo muhiim u ah loolanada caalamiga ujeedooyinka alqaacida ee u qaaday weeraradan waxaa ka mid ahaa in lagu muujiyo nacaybka ay u qabaan maraykanka oo horar ku ahaa muslimiinta islamarkaana u tafaxaydanayay inuu galo dagaal weji cusub leh oo muslimiinta ugu diidayo in dib ay boorka uga jaftaan dowladdii islaamiga ahayd
وكل ديار أمتنا وأسرانا ولن نقنع بغير خلافة الرشد تلم شتاتنا تجمع بغير خلافة الرشد alqaacida waxay si cad u muujiyeen in ay ka soo horjeedaan joogitaanka maraykanka ee bariga dhexe gaar ahaan joogitaankai ciidamada maraykanka ee sacuudi carabiya ee uu sheekh usaama bin laadin si gaar ah uga soo horjeeday ugana dagaalamay isagoo u arkayay dhul barakaysan oo aysan maraykanku ka howlgeli karin nairobi iyo daarusalaam ayaa xiriir wanaagsan lala ahaa yuhuuda waxaana ka dhexeeya heshiisyo iskaashi amni ah alqaacida waxay u arkaysay in safaaraduhu yihiin calaamad rasmi ah oo ka turjumaysa joogitaanka maraykanka ee caalamka marka waxay xusheen bartilmaameedyo muuqda oo lagu muujin karo awooddooda weerar sida ku cad kitaabka uu qoray sheekh abu maxamed almisri oo ahaa iskudubaridihii weeraradaasi xarumihii la weeraray ee safaaradaha maraykanka waxay ahaayeen saldhigyo laga soo maleego sharti ka dhanka ah muslimiinta waana halkii laga soo abaabulo duulaankii maraykanka uu ku soo qaaday soomaaliya horaantii sagaashamaadka ujeedooyinka ugu cadcaddaa ee loo qaaday weeraradan waxaa ka mid ahaa in alqaacida ay caalamka islaamka iyo dunida kale u muujiso in mujaahidiintu aysan marnaba ogolaan doonin in maraykanku helo meel uu ku ammaangelayo isagoo dagaal ku haya muslimiinta si gaar ahna waxay hogaanka sare-isha ku hayeen filistiinta dhaawaca ah oo muddo ka badan boqol sano la nool xadgudubadii yahuudda weeraradaas waxay alqaacida ka dhigeen urur caalami ah oo leh awood uu ku beegsado maraykanka meel kasta uu joogo waxaa sidoo kale ay ahaayeen iskuday ay ku doonayeen inay kusoo jiitaan taageerada muslimiinta iyo cabsigelinta gaalada islamarkaana ay dadka muslimiinta qaarkood ku dhiirigeliyaan in ay kusoo biiraan jihaadka caalamiga ah ayna wacyigooda jihaadi sare u qaadaan waxay ahaayeen argudasho maraykanka looga argudanayay ficlo uu horey ugu geystay muslimiinta maraykanka ayaa tani wuxuu ka dambeeyey markii lasoo gebagabeeyey duulaankii ruushka ee afghanistan wuxuu cadaadisi ku hayey mujaahidiinta ka qaybgalay jihaadka afghanistan gaar ahaan alqaacida iyo jamaacaadkii ku fikirka ahaa sidoo kale waxay weeraradaas falcelin waafi ah u ahaayeen dacwadihii laga gudbay sheekh usaama bin laadin oo bilowday kahor kun sagaal boqol sagaashan sideedii waxyar ka hor weeraradii nairobi iyo daarusalaam iyo saameynta uu maraykanku ku yeeshay siyaasadda gobolka bariga afrika khasaarihii labada weerar marka laga hadlayo weerarkii lagu qaaday safaaradda maraykanka ee nairobi iyo daarusalaam toddobadii agosto kun sagaal boqol sagaashan iyo sideedii waxa uu sababay khasaare xoogan oo dhimasho dhaawac ballaaran oo ka dhashay labada howlgal ee ka kala dhacay magaalooyinkaasi qiyaastii laba boqol saddex iyo toban ruux ayaa ku dhintay weerarkii nairobi inkastoo tirada guud ee labaduba lagu sheego laba boqol saddex iyo toban ama laba boqol afar labaatan dhaawacyadana in ka badan afar kun oo qof ayaa ku dhaawacmay kuwaas oo qaar ka mid ah si daran ugu dhaawacmeen weeraradaasi dadka Ameerikaanka ay ku dhintay weeraradaas waxaa ka mid ahaa laba iyo toban shaqaale oo ay ku jiraan xubno muhiim ah oo ka tirsanaa c i a da iyo maareen security guard tanzaniyana waxaa dhimashada guud howlgalkaas uu ahaa kow iyo toban ruux dhaawacana wuxuu ahaa siddeetan shan kale oo ku sugnaa safaaradaasi waxaa sidoo kale wararka ay xaqiijinayeen in qaar badan oo ka mid ah shaqaalaha maraykanka ay si daran ugu dhaawacmeen howlgalkaasi howlgalladii nairobi iyo daarusalaam waxay qayb ka ahaayeen camaliyaadkii bilowga u ahaa howlgallo allah fadligii lagu beegsaday masaalixda iyo danaha siriibiyiinta maraykanka ee mandiqada geeska afrika sida ku xusan kitaabka uu qoray mas-uulkii mujaahidiinta alqaacida u qaabilsanaa qorsheynta weeraradii nairobi iyo daarusalaam oo ahaa sheekh abu maxamed almisri waxaa howlgalladan mujaahidiinta uga shahiiday laba walaal oo kale ahaa cazaam almaki oo kasoo jeeday jasiiradda carabta iyo axmed cabdulaahi oo masaari ahaa waxaana cazaam iyo axmed cabdulaahi oo isagu ahaa mid ka mid a raggii soo qorsheeyay weeraradaas ka mid noqdeen fuliyayaasha camaliyadaasi inkastoo cadowga ay u suura gashay inay gacanta ku soo dhigaan alcawhali oo ka mid ahaa istiishaadiyiintii ku qornaa howlgalka islamarkaana uu dhaawac fuud ka soo garay howlgalkii nairobi dhanka saamaynta camaliyaadkii nairobi iyo daarusalaam marka laga hadlayo waxay camaliyaadkaas oo dhacay maalinimo jimco ah toddobadii agosto kun sagaal boqol sagaashan iyo sideed ay ka dhignaayeen darabaad xoogan oo la gaarsiiyey siriibiyiinta maraykanka iyadoona ay sababeen baroorta in badan oo ka mid ah siyaasiyiinta iyo mas-uuliyiinta ameerikaanka ah waxaana maraykanka ku waayeen howlgalladaas barakaysan xubno badan oo muhiim u ahaa dagaalkoodii ka dhanka islaamka iyo muslimiinta alqaacidana kuma guulaysan oo keliya in dharbaaxo culus ay maraykanka u geystaan xarumahaasi balse dhanka kale waxaa weeraradan ay ka dhignaayeen barbilowga weerarada barakaysan ee ay fuliyeen koliyooyinka istishaadiyiinta ee ilaa maanta siriibiyiinta iyo dabarnifyadoodaba ku baacsada dhulkan bariga afrika marka laga yimaado nairobi iyo daarusalaam waxaa jira howlgallo kale oo dhulkan bariga afrika khasaare nafeed iyo dhiigbax dhaqaale lagu gaarsiiyey saliibiyada maraykanka kuwaasoo beegsanaya masaalixda maraykanka iyo xaliifadiisa yuhuudda ee geeska afrika mid ka mid a weeraradaas wuxuu ahaa howlgalkii barakeysnaa ee ka dhacay belidoogle labada kun sagaal iyo tobankii waxaana qaaday haliyo ku tilmaanay inay ahaayeen halduurkii sishaadiyiinta weerarkaas uu yimid xilli xirka iskusii shareerayeen gaboodfaladii maraykanka ee ka dhankaha muslimiinta anigu dadka dhintay oo la laayay nin waxaan ahay ehelkiisii baan ahay dadka qaar baa ila dhashay kuwana adeerayaashay baa dhalay kuwana aanay abtiyaal i yihiin berina waa magaalo wey laakiin meesha dadkayga lagu laayay oo beerahayuu ku yaalin waa jisoomo wey waxaan ku egaa hadda beertiyan ka xilliga hadda aan socnaan kamid beerti waxaa dilay ciidamada maraykanka ah waxaana arrintan ka qayb qaatay dowladda soomaaliya dadkii mas-uulka kaga ahaa ciidamada meesha jooga xale meeshan waxaa lagu laayay tuulada hadda aan degan aan joogno sheekh miira wadaad beeraley oo iska maskiin iyo awlaadiisii iyo xaaskiisii toddoba qofood aa maanta mawdahan qabrigoodii aaseynaa marka arrin kurbaa waa inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuunan leenahay gaalidii soo dishay oo dishayna insha allahu tacaala waxaan leenahay inuu islaamku baa u aari doono wuxuu sidoo kale kusoo beegmay xili ay mujaahidiintu marar badan ku goodiyeen inay qaadi doonaan weeraro ka dhanaa masaalixda dowladda saliibeedda ah ee maraykanka intaba ay weli ciidamadoodu wadaan duulaanka gardarada ah ay kusoo qaadeen dhulalka islaamka oo ay ku jirta soomaaliya xabsiyadana ku dhibaataynayaan dadka muslimiinta inaad ciidamadiinna kala baxdaan dalkeenna joojisaan duqaymaha arxandarrada ah ee aad ku haysaan maatideenna iyo carruurteenna haddaadse diiddaan waxaad ku bashaaraysataan waxaadka allaha ee ah inaad jabi doontaan hantiduunana baabbi'i doonto ummadda islaamkana iyo gumaysigiinna iska dulqaadi doonto hadafka koowaad ee aan beegsanaynana aad tihiin qaala allaahu tacaala inna aladiina kafaruu yunfiquuna amwaalahum liyasudduu can sabiili illaah فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ونسمعهم على كره لغير الله لن hogaanka sare ee mujaahidiinta bariga afrika ayaa guda galay qorsheynta weerarkii barakoobay ee belidoogle ee bilooyin un kadib markii uu dhacay weerarkii hotel fourteen riverside ee ku yaal xaafadda westland ee magaalada nairobi kaasoo ay ku nafaayeen in ka badan konton siribiyiin iyo yuhuud isugu jirtay howlgalka belidoogle ayaa si la mid ah camaliyaadka lagu naafeeyo siribiyiinta laguna shaafiyo quluubta muslimiinta waxaa fulintiisa loo soo xulay rag mataliya geesyada ku sifoobay sidqiga ee balan oofinta ee ka tirsan istishaadiyiinta kuwaas uu ka muuqda hal adeeg iyo hilowga ay u qabeen inay naftooda ku bixiyaan iyagoo kor u siida raayada tawxiidka ilaahay waxaa waaye hadda waxaan haddaan weydiista aana kaheelaynaa jiro ilaahay toban naf hadduu isoo gelsho waan rabi lahay wallaahi oon meeshaas ku baxsha laakiin muhilaaya si kasta u weydiista makeela ilaahay waa hore u ballan qaada naftaan kaliya oo meesha ku bixinaya waxaa igu hadeertaan farxad meel aan istaagaan la'ah toban nolol wallahi haddaan heli lahay jidkaasaan ku bixin lahay maraykankaasna insha allah mar hore horena waa u sheeg haddana uu sii celinaha waxaa waaye waa leen ka adkaanaa insha allah biidni illah wax kalena ma rabna dhiiggiina aan rabnaa annaga inaan ilaah ugu dhawaano waan ugu dhawaahayna insha allah jannadana meeshaas beledoogle aan jannada ka raadinayna nafteen ilahan gadana meeshaan ugu wareejinayna biidni illah ilahi insha allah weerarkii beledoogle ayaa dhacay maalinimo isniin ah kowdii bishii safar ee sanadkii kun afar boqol kow iyo afartankii hijiriga oo dhanka kale ku beegneed soddonkii sebtembar ee labada kun sagaal iyo toban waxaana allah filligii u dhacay sidii ay mujaahidiinta usoo qorsheeyeen goobta aad ku socotaan oo maanta ku jeedaan oo ad qalab qaadanaysaan oo u diyaarsan tihiin oo waxaa hadda idinkaga dhinan oo muslimiinta wixii tabantaaba ah oo idin tabantaabin karaa idin tabantaabiyeen oo wax annaga intaas ka badan oo ilaahay aan ku caabudayn oo aanan haysan aynan jirin waa xerada ugu weyn ee maraykanku ku leeyahay soomaaliya waa halka ay diyaaradaha dowlad la'aanta ka soo kacaan waa halka helikobtarada muslimiinta lagula soo duulo ka soo duulaan waa halka ay baangaraafta habeenkii muslimiinta ku soo guuraysa ka soo foofaan waa halka ay maraykanku ku tababaraan dabadhilqiyadooda khaaska ah ee murtadiinta ka tirsan hadafka ugu weynan doonayno waa maraykan murtadiin hadda ma aha in ka badan boqol iyo labaatan askari oo amerikaan ah laba iyo toban askari oo yahuud ah iyo afartan qandaraaslayaal ah oo u shaqaynaya ciidamada maraykanka ayaa maalinkaas ku baktiyey howlgalka waxay sidoo kale mujaahidiintu xilligaas sheegeen in goobta ay ku gubeen ugu yaraan shan diyaaradood oo isugu jirta noocyada droniska iyo diyaaradaha helikobteriska waxaana sii dheeraa burburka gaadiid kuwa gaashaaman oo ay lahayn cadowga iyagoo ay ka burqanayso carada ay u qabaan cadowgooda una hilowsan la kulanka allah sidaan u rajaynayno ayaa laxadaadkoodii ugu dambeeyey ee diyaargarowgooda waxaa la kulmay amiirka mujaahidiinta bariga afrika sheekh axmed cumar abu cubaydah oo ku sagootiyey kalimaad kuwa ugu qaalisan oo ku gudanayey mas-uuliyaddiisii ugu dambeysay ee ka saarnayd xagga haliyadaasi waxaana u muujiyey sagootina ku dheehneyd ixtiraam kalgacaal iyo bogaadin لم يخد عنهم في الحياة حطام
wuu mucaaniqeeyey wuxuuna saad uga dhiga xusuusinta dikriga allah iyo inay tala saartaan oo keliya isaga isna xusuusiyaan maciyadiisa waxa uu farta ugu fiiqa halkii uu ahaa hadafka la soo dhalaanlidiyey howlgalka isagoona ku wareejiyey qorshaha weerarka iyo mas-uuliyadda ay tahay inay markaasi kaga finlaadaan muslimiinta goobta aad ku socotaan oo maanta ku jeedaan oo aad u qalab qaadanaysaan oo u diyaarsan tihiin oo waxba hadda idin kaga dhineen oo muslimiintu wixii tabantaaba ah oo idin tabantaabin karaa idin tabantaabiyeen oo wax annaga intaas ka badan oo ilaahi aan ku caabudayno oo aanan haysan aynan jirin waa xerada ugu weyn ee maraykanku ku leeyahay soomaaliya waa halka ay diyaaradaha dawlad la'aanta ka soo kacaan waa halka helikobtarada muslimiinta lagula soo duulo ka soo duulaan waa halka ay baangaraafta habeenkii muslimiinta ku soo guuraysa ka soo foofaan waa halka ay maraykanku ku tababaraan dabadhilfiyadooda khaaska ah ee murtadiinta ka tirsan hadafka ugu weynan doonayno waa maraykan murtadiin hadda ma aha dhankooda waxay ahayn geesiyaal ay ku dhowowday kartidii laga filanayey ee lagu soo xesho howlgalkaasi wacdarihii ay muujiyeenna waxaa ka markhaati kacay mashriq iyo maqrib muslimiinta ku nool iyo xitaa gaalada caalamka oo ka argagaxay camaliyadaasi barakaysnayd stars and stribes oo ah warbaahin si rasmi u hoos tagtaa wasaaradda difaaca maraykanka ayaa sheegtay in howlgalkii mujaahidiinta al-shabaab ee labada kun sagaaliyo tobankii ay ku beegsadeen saldhigga maraykanka ee beledogle uu ahaa weerarkii ugu weynaa ee ciidamada maraykanka ee ku sugan soomaaliya ay la kulmaan intii u dhexaysay kun sagaal boqol sagaashan iyo saddexdii ilaa labada kun sagaaliyo toban garoonka diyaaradaha beledogle iyo ciidamada maraykanka ee halkaas ku sugnaa ayay warbixintu xustay inay ahaayeen bartilmaameedka howlgalkii mujaahidiinta waxaana ay saraakiil ka tirsan ciidamada maraykanku shaaciyeen in halkaas uu ka dhacay dagaal culus oo muddo saacado ah qaatay warbixintan oo si gaar ah u diyaariyey john vindever oo ah wariye military oo ka tirsan wargeyskan hoostaga bantigoonka ayaa lagu sheegay in mujaahidiintii howlgalkaas fulisay ay gudaha saldhigga ku qarxeen gaari laga soo buuxiyey walxaha qarxa inkastoo wargeysku aanu sheegin khasaaraha goobtaasi ka dhashay ayuu haddana tilmaan ka bixiyey baaxadda iyo awoodda uu lahaa qaraxaasi waxaana u bidhamiyey inuu ahaa mid aada u xoogan islamarkaana goobtii uu qaraxu ka dhacay uu ka qodmay gud aada u qoto dheer oo cabirkiisa uu ku sheegay labaatan mitir howlgalkan ayay dhowaan soo hadal qaadeen warbaahinada silibiyiinta maraykanka iyagoo dhanka kale quus ka muujinaya sii socshada howlgalka ciidamada maraykanka africom ee soomaaliya islamarkaana ka baqanaya soo laabashada weerar la mid ah kiibeladogle inaad ciidamadiinna kala baxdaan dalkeenna joojisaan duqaymaha arxandarrada ah ee aad ku haysaan maatideenna iyo carruurteenna haddaadse diiddaan waxaad ku bishaaraysataan waxaadka allaha ee ah inaad jabi doontaan hantiduunana baabbi'i doonto ummadda islaamkana ay gumaysigiinna iska dulqaadi doonto hadafka koowaad ee aan beegsanaynana aad tihiin qaala allaahu tacaala inna aladiina kafaruu yunfiquuna amwaalahum liyasudduu can sabiili illaah فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون weerarkii gacanka maandabey waxa uu dhacay saddex bilood kadib weerarkii lagu naafiyey silibiyiinta maraykanka ee belidogle gaar ahaan shantii janaayo ee labada kun iyo labaatanka waxaana qaaday ciidamo si gaar ah u tababaran oo uu hogaaminayey al-istishhaadi axmed almuhaajir mawlaana faaruukh mawlaana raggana uu isugu jiray ciidamo muhaajiriin iyo ansaar ah ayaa u babacdhiga cadowga kadib markii ay u suura gashay inay gudaha u galaan xerada maandabay ee gobolka laamu oo ka mid ah dhulka isliibiyiinta kenya xoogga kaga haystaan muslimiinta mu'asasada al-kataa'ib ayaa baahisay muuqaalka haliyadii fuliyey weerarkii maandabey oo uu sugootinayo dardaarankii ugu dambeeyeyna oo u jeedinayo amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa la arkayaa sheekha oo raggaas kala hadlaya ahmiyadda in maanta loo gurmado muslimiinta
allah subxaanahu watacaala nimcooyinka islaamka wuxuu kala noogu daray inaan ilaahay subxana watacaala jihaadka una soo haleeshay oo jihaadkaas waxaa weeyaan dad badan oo maanta cilmiga bartay oo maalin kasta baabul jihaad iyo kitaabul jihaad akhrinayo ayaa jihaadka soo haleeli waayay marka waa nimco qofka inuu soo baxo oo soo nafiiro oo jihaadka soo haleelo waa nimco iyo barwaaqo uu qofka ilaahay subxana watacaala siiyo ayna tahay inuu allah subxaana watacaala nimcooyinkaasi uu ummadda ku galladay in nin kastoo annaga naga tirsan uu ilaahay subxana watacaala ugu shukriyo oo ugu mahad celiyo nimcooyinka allana way fara badan yihiin oo waxa weeye maogta wax la koobi kara ma aha waxa halkaa lagu tirin karana ma ahan annaga dhanba waxaan ku soconnaa waxa weeye min nicamillah baan ku soconnaa allah tabaaraka watacaala wuxuu yidhi wa in tacudduu nicmat allaahi laa tuxsuuha haddii ilaahay nimcooyinkiisii iyo barwaaqadii uu idiin siiyey aad maogtahay tiro ugu dhaqaaqdaan waxay u socotaan waa xerada maraykanka uu ku leeyahay kenya gudaheeda
howlgalkii maandambeeyey ayaa allah fadligii u dhacay sidii ay mujaahidiinta usoo qorsheeyeen waxaana halkaas cadowga lagu geystay khasaare isugu jira mid nafad iyo sidoo kale burbur hantiyeed sheekh cali maxamuud raagi sheekh cali dheer allaha xifdiye oo faahfaahin ka bixiyay howlgalkaas waxa uu sheegay in lagu dilay laguna dhaawacay toddobiyo toban askari oo amerikaan ah iyo sagaal ka mid a ciidamada khaaska ee kenya geesiyaal ka tirsan guutada istishhaadiyiinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar barakaysan ku qaaday saldhig ay leeyihiin ciidamada badda ee hoostaga taliska maraykanka ee afrika africom kaasoo ku yaalla deegaanka maandabey ee gobolka laamu ee dalka kenya waxayna allah subxaanah wa tacaala fadligiisa halkaas ku dileen kuna dhaawaceen toban iyo toddoba askari oo maraykan ah iyo sagaal ka mid ah ciidamada khaaska ee kenya waxayna halkaas ku burburiyeen kayd hub ah gawaari dagaal iyo toddoba diyaarado ciidan ah waxaa weeyaan majmuucada ku socoto maaxerada maandabay bas laa ilaaha illa allah ku sameynaa insha allah
الذي على المدية الأبرار في زمن أصحابه الحق بالخذلان من akhbaartii laga soo tebinayay weerarkan waxaa bilow ilaa dhammaad muslimiinta ugu soo bishaaraynaysa kaamarada al-kataa'ib oo soo bandhigtay baaxadda nasrigaasi soona sirdinaysay diyaargarowgii ugu dambeeyey ee mujaahidiinta ilaa markii uu bilowdo dagaalka iyo khasaaraha u geystay intaba الحمد لله كثير الحمد لله قاتلوهم قدموهم الله بأيديكم ويؤتيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين الله أكبر الحمد لله
allah ayaa mahad iska leh waxaan taagannahay mandabay waxaana oofinaynaa ballantii aan allah la galnay waxaan gubnay diyaaradahooda mallatari iyo gawaaridooda si ay muslimiinta ugu laabqabowsadaan hortayda waxaa ku hulcaya kow labo saddex afar shan lix toddobo diyaaradood oo maraykanku leeyahay allaah ayaa mahad iska leh waa nimco weyn ma garanayo sidaan farxaddeeda u cabbiro annaga oo ka kooban muhaajiriin iyo ansaar waxaan jiirnay oo gacanta ku dhignay saldhigga ciidamada maraykanka ee laamu الحمد لله الحمد لله مهاجرين أنا منصارك من جميع أعلام قوته وهل لغير قوي الناس يصغون howlgalkii maandabey waxa uu yimid iyadoo maraykanka iyo xulfadiisa aysan weli ka soo waaqsan dharbaxadii ka soo gaartay weerarkii beledoogle waxaana ay wadnaqabad ku ahayd saraakiisha amerikaanka kuwaasoo ilaa maanta ka sheekeeya saameynta uu howlgalkaas militari ahaan iyo shakhsiyad ahaanba uu ku reebay waana tan keentay in maraykanka uu kumanaan ka mid a ciidamadiisa isla sanadkaas ka saaro soomaaliya saraakiisha cusub ee loo soo dirtay ee hogaaminta howlgalka maraykanka ee qaaradanna ay uga walaacsan yihiin howlgallada mujaahidiinta haliyadii uu allah ku sharfay in dhiigooda ay ku bixiyaan malxamadii maandabey waxaa libaxyada ka horeeyey laga soo bilaabo geesiyadii fuliyey weeraradii nairobi iyo daarusalaam kuwii qaaday camaliyaadkii ay martigelisay magaalada nairobi sida westigate iyo westland iyo macrakadii beledogle ay kala sinaayeen fariinta ay u dirayaan maraykanka ay ku qoreen dhiigooda waxaana dhammaan ahaayeen rag saadiqiin ah sidaan u rajeynayno dhabna ay ka ahayd u gargaaridda walaalahooda filistiin taasoo ku riixday inay naftooda u huraan iyagoo si gaara u beegsanaya masaalixda dowladda saliibeed ah maraykanka iyo xaliifadeeda yuhuudda ay ku leeyihiin dhulkan bariga qaaradda afrika زد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا camaliyaad istishhaadi ah ayaa toddobaadkan duleedka deegaanka barira lagula beegsaday ciidamo isugu jiray kufaarta afrikaanta iyo maleeshiyaadka murtadiinta iyadoona taliska ciidanka mujaahidiinta uu faahfaahin ka bixiyey khasaaraha ka dhashay camaliyaadkaasi bayaanka ka soo baxay taliska ayaa lagu faahfaahiyey khasaaraha ka dhashay weeraradaasi waxaana lagu sheegay tirada bakhtiga afartan iyo toddoba askari oo saliibiyiin ah iyadoona dhaawac lagu sheegay soddon iyo kow kale waxaana bayaanka lagu sheegay in dhaawacyadu ay ahaayeen kuwa qaarkood aad u liito jirkoodana uu gogo'ay bayaanka taliska ayaa sidoo kale lagu sheegay in weeraradaasi camaliyaadka ah lagu burburiyo sagaal gaadiid oo ciidan kuwaasoo isugu jira kuwa gaashaaman iyo kuwa ciidan ka daabulo gaadiidka gubtay waxaa ka mid ahaa laba taangi oo ka mid ahaa hubkii ay saliibiyiinta ku duqeynayeen dadka deegaanka bariire ayna ku burburiyeen inta badan guryihii dadka shacabka iyo goobihii ganacsiga waxbarashada iyo cibaadada ayaa lagu yidhi bayaanka ka soo baxay tariska ciidanka mujaahidiinta al-shabaab عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا saddex bil kadib sidee ayay mujaahidiintu u fashiliyeen gulufkii ay shahaado la diriirnimo ee cadowga uu ku soo qaaday deegaanada lagu maamulo shareecada islaamka ee dhacaduleedka degmada afgooye ee wilaayada shabeellada hoose maxaase ka ognahay howlgallada halyeynimo ee ay fulinayaan libaaxyada tawxiidka ee fashiliyey gulufkii ay isku soo baheysteen silibiyiinta iyo murtadiinta waxaan markan idiin soo gudbin doonaa warbixin arrimahaasi ka hadlaysa waxaana noo soo jeedinaya walaalkeen bashiir muxiidiin abu ayman bishii ramadaan ee sanadkii tegay ee kun iyo afar boqol lix iyo afartankii hijri ciidamada mujaahidiinta ayaa guluf dagaal oo xooggan ka bilaabay wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose kuwaasoo lagu jiiray laguna xoreeyay allaha fadligii deegaano iyo degmooyin dhaca duleedka degmada afgooye ee koonfurta soomaaliya weeraradaas xasminta oo kala horeeyay muddo maalmo ah ayaa allaha fadligii waxaa libaaxyada tawxiidka ugu suura gashay inay kula wareegaan deegaanada sabiid beriire iyo degmada awdheegle waxaana lagu dilay tobanaan ka tirsan maleeshiyaadka murtadiinta iyadoona lagula wareegay saanad ciidan sababa ku aadan goobta istaraatiijiga ee dhacan deegaanadan muhiimka ah ayaa baqdin iyo argagax xooggan ku beertay cadowga allaah maadaama ay kulaalayaan caasimadda soomaaliya ee muqdisho cadowga ayaana ka baqdin qabay in mujaahidiintu ay isku fidiyaan dhul hor leh bishii dulxija isla sanadkii hore kun afar boqol lix iyo afartankii hijri isbahaysi isugu jira siliibiyiin iyo murtadiin oo ay horkacayaan ciidamada kufaarta afrikaanta iyo maleeshiyaadka murtadiinta ayna kor ka taageerayaan diyaaradaha dagaalka ee dowladaha maraykanka iyo turkiga ayaa ku soo duulay deegaanada dhaca duleedka degmada afgooye ee laga taageerayada tawxiidka balse allaha fadligii ciidamada mujaahidiinta ayaa cadowgaasi ku wajahay xeelad weerar iyo mid difaac ah waxaana lagu qaaday weeraro toos ah oo cagmarin iyadoona ay dhaceen camaliyaad istishaadi ah oo khasaare baaxad leh uu ka soo gaaray cadowga alle galabnimo isniin ah kow iyo labaatankii bishii hore ee dulxija sanadka kun afar boqol lix iyo afartankii hijri geesi ka tirsan guutada istishaadiyiinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa camaliyad xooggan la beegsaday kolinya ka tirsan ciidamada siliibiyiinta uganda iyo kuwa riddada oo dhadhaqaaqo ka waday duleedka afgooye waxaana howlgalkaas looga dilay cadowga ilaa iyo labaatan askari iyadoona lagu gubay dhowr gaadiid oo gaashaaman labaatankii muxaram sanadkan kun afar boqol toddoba iyo afartankii hijri geesi kale oo istishaadi ah ayaa camaliyad barakeysan la beegsaday colkaas oo mar kale dhadhaqaaqi ciidan ka waday duleedka deegaanka sabiid waxayna camaliyaddaasi galaafatay ilaa iyo soddon askari halka ay ku dhaawacmeen in ka badan konton kale waxaana goobta ku gubtay ilaa saddex ka mid a gaadiidkii ay wateen cadowga allah muddo ka badan bil oo ay usoo gurguuranayeen sabiid iyagoo dhabarka ku wata khasaaro xooggan ayay ciidamada kufaarta afrikaanta iyo maleeshiyaadka murtadiinta gudaha u soo galeen deegaanka dabyaaqadii muxaram balse harsi iyo hooyaad kuma helin oo waxaa u dhakanaa libaaxyada tawxiidka oo mar kale la kulansiiyey hoog iyo halaag subaxnimo jimcaha soddonkii bisha muxaram ciidamada mujaahidiinta ayaa weerar cagmarina la fadligii ku qaaday saldhigyada ciidamada siliibiyiinta uganda iyo kuwa murtadiinta ee deegaanka sabiid waxaana dagaal in muddaha socday kadib allah fadligii u suura gashay mujaahidiinta inay gacanta ku dhigaan gacan ku-haynta deegaankaasi taliska ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa war-saxaafadeed uu soo saaray waxa uu xilligaasi ku xaqiijiyey in mujaahidiintu ay si dhammaystiran gacanta ugu dhigeen sabiid halka khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac lagu gaarsiiyey iyadoo weerarkaas lagu dilay ilaa iyo toddoba iyo toban askari oo saliibiyiin iyo murtadiin isugu jira muddo kadib maalin jimco toddobadii safar ciidamada kufaarta afrikaanta oo ay kor ka taageerayaan diyaaradaha dagaalka dowladaha maraykanka ee turkiga ayaa ku soo duulay deegaanka beriire ee cadowga laga xoreeyay bishii ramadaan allaha fadligiina ciidamada mujaahidiinta ayaa jilibka u aastay iskudaygaasi cadowga uu ku doonayay inuu ku carqaladeeyo isku xukunka shareecada islaamka ammaanka iyo kala dambaynta ka jirta deegaankaasi taliska ciidanka mujaahidiinta oo bayaan ka soo saaray dagaalkaasi xooggan ee muddada saacadaha socday ayaa yidhi dagaalada oo bilowday subaxnimadii maanta oo jimco ah ayaa soo gaaray ilaa iyo galabta waxaana halkaas lagu jebiyey kufaartii duulaanka ku ahayd dadka muslimiinta ah iyo deegaanka beriire ee lagu maamulo shareecada islaamka intii uu dagaal ka socday waxaa cadowga laga dilay ciidan ka badan labaatan askari oo saliibiyiinta uganda ah waxaana laga dhaawacay soddon iyo afar kale sidoo kale waxaa cadowga laga gubay shan ka mid a gaadiidkooda gaashaaman waxaana lagu qasbay inay dib ugu cararaan goobihii ay ka soo duuleen maalinkii xigta ee sabtida ciidamada mujaahidiinta ayaa mar kale jilibka u aasay iskuday kale oo cadowga uu ku soo weeraray deegaanka beriire ee dhacaduleedka degmada afgooye waxaana halkaas looga dilay saddex iyo toban askari oo yugandhees ah halka looga dhaawacay siddeed iyo toban kale iyaga oo jab iyo guuldaro la liicaya ayay hubantan isugu jirta murtadiintii iyo afrikaantii ay dib ugu laabteen saldhigyadii ay ka soo duulaan tageen ee duleedka beriire balse ciidamada mujaahidiinta ayaa mar kale ku dhuftay darbo aada u xoogan kadib markii laba haliyey oo ka tirsan guutada istishaadiyiinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee laba camliyeed ka dhex fuliyeen dhexbartanka xerada cadowga muddo laba bil kadib cadowga allah ayaa ku fashilmay inuu dib ula wareego deegaanadii laga kiciyey bishii ramadaan iyadoo dowladda yuganda ay qiratay khasaaraha ciidankeeda ka soo gaaray dagaaladaasi si gaar ah camliyaadka istishaadiga ah fashilkan iyo guuldarrada militari ee dhabarka loo saariyey cadowga ayaa ku soo aadaya iyadoo marxalad culus uu marayo isbahaysiga kufaarta afrikaanta oo ay dowladaha siliibiyiinta iyo reer galbeedka iska diideen inay bixiyaan qarashaadka ku baxaya muddo ku dhow labaatan sano oo ciidamada kufaarta afrikaanta iyo kuwa reer galbeedka siliibiyiinta ay duulaan ashaa dalodirnimo ku joogaan soomaaliya ayay ku hungoobeen himiradoodii ahayd in dalkan ay ka zuuliyaan isku xukunka shareecada islaamka ayna tirtiraan wilaayaadka islaamiga ah halka taa beddelkeedana ay sidoo kale ku guuldaraysteen inay dhisaan nidaam ridaa oo sal adag oo leh awood ciidan oo ku filan xaqiijinta amnigiisa waxaas oo idilna waxay ku hor burbureen sabarka iyo dadaalka ay bixinayaan mujaahidiinta oo ah kuwa maanta u taagan sidii ay dulmiga iyo dulliga uga qaadi lahaayeen ummaddooda ayna u taagi lahaayeen dowlad islaami ah marjaceeduna uu yahay kitaabka iyo sunnaha زد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا وهجاك مركن يا مقدشو khasaare baaxad leh ayaa ka dhashay dab xooggan oo toddobaadkan ka dhacay suuqa labaad ee ugu weyn magaalada caasimadda ah ee muqdisho dabkan ayaa geestay khasaare lixaad leh waxaana ku burburay goobo badan oo ganacsi warar soo baxay ayaa sheegaya in gacmo shisheeye ay ku lug leeyihiin baabi'inta hantida ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah haddaba waxaad ku soo dhowaataan falaqeen arrintaasi ku saabsan waa kan walaalkeen maxamed xasan alfaatix bismillaah aad baad u mahadsantahay maahir sida aan la wada soconaba shalay gelinkii dambe dab aada u xoogan ayaa qabsaday dhismayaal ku yaala suuq bacaad oo ah suuqa labaad ee ugu weyn dalka soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho suuqan oo dad fara badan ay ku ganacsanayeen ayaa si lama filaan ah dibkaasi uga kacay suuq bacaad wuxuu ku yaala degmada yakshiid ee bariga magaalada muqdisho dabka ayaa runtii saameyn ballaaran yeeshay markii hore wuxuu ka kacay bacadlaha laakiin wuxuu ku fiday qeybaha laakiin markii dambe ayuu ku fiday laakiin markii dambe ayuu ku fiday qeybaha maacuunta iyo dahabka ilaa iyo qeybaha xawaaladaha oo waxyeelo xoogan geystay xaddiga dabka uu ku bilowday iyo markii dambe sida isku bedelay ayaa aada u kala fogaa arrinta xusida mudan waxay tahay maahirow in aan la helin wax debdemis falgal weyn sameyn kara gaadiidka debdemiska ayaa wuxuu soo istaagay wadada laamiga ah maleeshiyaad ka tirsan kooxda ridada ayaana isku gadaamay suuqa waxaanaba mooday inay ka hortegayaan in debdemisku uu falgal weyn la sameeyo dabka waa la xakameyn waayey dabka markii dambena wuxuu soo gaaray ilaa iyo sagaalkii iyo barkii fiidnimo ee xalay sidaas ayuu suuqa qayb ahaan ku gubtay ganacsatada oo aan la xiriirno waxay noo sheegeen in wax ka badan siddeetan shan boqolkiiba uu gubtay suuq bacaad ayna ku khasaartay hanti boqolaal milyan oo dollar ah qaar ka mid a dadkii la tacaalayay deminta dabka ayaa warbaahinta u sheegay in xaalku u adkaaday debdemiska lagu gumaystay isla markaana ay tuhunsan yihiin in gacmo kale ay ku lug leeyihiin gubashada suuq bacaad oo ah suuqa labaad ee ugu weyn magaalada muqdisho
aabahaad waa kanaa gabadhna maadan celinayno waa inuu dabkan u rabaa inuu deh waxaa waaye gurmud fara badanna waa waa samaanay gabar yar baa meesha ku jirtay waa la dacaalnay waa in laga soo saaray kale waa shaki ay ka jira hadda gabadhii ilin lama saaray ilaa dabkii waa soo kordhay wuxuu soo fuulay laamiga alfaraj dhabarkeeda iyo dukaamkusugnaa ayuu marayaa waxaa gubanaya ilaahna gabaha ugu weynaa soomaaliya suubacad dabki wuxuu ka bilowday meesha maacuunta laakiin waxaa yimid galabta matacoo bilowday waxaa yimid afar gudmis iyo boodahooda marka mashruuc inuu yahaa loo malaynaa oo suuqa kooxdii boolaysatada ahayd dhulboobka ka wado dalka inay qandaraaskaas qaateen waxaa ka jira hagar hagar weyn ayaa ka jirta
maahirow khasaaraha dhimashada waa issoo tarayaa goor dambe oo maanta ayaa la sheegay in qof kale la helay midkiisa kaas oo ku dhintay dabka inkastoo weli aan la sameynin tirakoob maaliyadeed oo ku aadan khasaaraha dabkan ka dhashay haddana waxaa la rumaysan yahay in khasaaruhu aada u baaxadwan yahay waxaa la arkayay ganacsatada ku hanti beelaya ee dabkii ka kacayay suuqbacaad oo isxakameyn waayey sababa la xiriira qaracanka ay ka qaadeen maalkoodii oo burburay qaarkood ayaa la sheegay inay bawaasheen qaar ay qadarta alla ku sabreen oo warbaahinta ay kasoo muuqdeen iyagoo sheegaya in tani ay tahay qadarta alla ayna ku sabrayaan ayna quusan dooninin oo ay dib u dhisan doonaan goobaha ganacsiga ee ka gubtay runtii maanta magaalada muqdisho si aad ah ayaa looga dareemayay saameynta ka dhalatay dabka ka kacay suubacaad waxaana socda dadaalo xoogan oo ganacsatada ku ganacsada suuqyada qaar ee magaalada muqdisho ay dadkaasi lacaga ugu ururinayaan sida shirkadaha waaweyn oo kale
waa gartay maxamed maxaa ka jira in kooxda ridada soomaaliya ay ku lug leedahay gubashada suuqan iyo gubashada suuqyo kale
waa mahadsantahay maahir runtii waxaa jira shaki aada u weyn oo ah in kooxda ridada gacmaheedu aysan ka marnayn dabkii aad ka u xooganaa ee shalay ka kacay suuqbacaad marka hore waxaan laysku waafaqsanayn waxa dabka uu ka bilowday riwaayado soo baxay fakti hore ee dabka waxay sheegayeen in koronto ay sabab u ahayd dabka laakiin markii dambe waxaa la ogaaday in koronto aysan shuqul ku lahayn oo dabkan gacmo bini aadan ay ka dambeeyeen qaar ka mid a ganacsatada maanta warbaahinta la hadlay waxay muujiyeen shakigooda ah in dabkan ay ka dambeysa kooxda ridada soomaaliya bal aan dhegeysano mid ka mid ah ganacsatada oo arrinkaasi ka hadlaya annaga waxaan tuugsannahay musiibada dabka inuu xataa musiibo kale ku jirto sababtoo ah deb annaga noo kilomitarka xagga noo jiray wuxuu hal mar aan kawan helnay dukaankiina gadaashiisu gubanayo dhibaatadan hadda waxaan tuugsannahay oo dhibka dabkaana musiibada haddee xataa ay dhahda ay noqotay musiibo kacday in kaalis uu jiro ay dad ka dambeeyaan inay dukaamadeenna iyo waxayna gubaan oo hantideenna meeshaan ku gubaan inay ka dambeeyaan annaga oo aaminsannahay maahirow arrinta marag madoontada ka dhigaysa in dabkan ay ka dambaysa kooxda ridada waxaa ka mid ah guddoomiyaha gobolka banaadir ugu magacaaban kooxda ridada ayaa warbaahinta maanta la hadlay ninka lagu magacaabo muungaab iyadoo weli dabkii aan laga soo kabsanin oo dhibanayaashii hantidu ay ka gubatay ay qaarkood waasheen qaarna ay murugaysan yihiin ayuu warbaahinta horteeda isla soo taagay in ciidamo lagu daadinayo suuqa oo wadooyin la bixinayo maalmahanba ganacsatadu waxay sheegayeen in la hadal hayey in kooxda ridada ay boobi doonto dhulka qaybo ka mid a suuqbacaad oo ganacsato ay ka iibin doonto arrinkaas maanta muungaab ayaa marag furay isagoo yidhi looma dulqaadan doono wadooyinka ciriiriga ah dabdamiska waa soo geli waayey waa in aan wadooyin u furnaa oo dhulbixin aan sameyno arrinkaas dad badan ayaa maanta baraha bulshada kaga falceliyey waxayna sheegeen in gubiddiisa suuqbacaad iyo boobkii suuqa siinaay iyo hadalka muungaab ay ahaayeen saddex dhacdo oo muujinayay in waxaa loo damdam lahaa ay ahaayeen in la banaysto dhulka qayb ka mid a suuqbacaad taasna maanta ee muungaab uu warbaahinta ka hor sheegay ina maaragtay ciidamadii amniga ay kusoo gaari karaan markaan arrimahaasoo dhan markaan haddii laakiin waddo aysan jirin waa shiddo markaan haddii ilaah yidhaahdo suuqda guud ahaan gaar ahaan hadda meeshaan dhibka ka dhacay iyo meel kasta oo maaragtay suuq ah in waddooyin loo bixiyo markaan arrimahan oo kale markay dhacaanna waxaa loo baahan yahay in damiirka uu shaqeeyo oo ah maaragtay laga hadla kaliya sidii arrintaan dhibaatadan
sanadii labada kun saddex labaatanka sidaan oo kale suuq ku yaallo degmada xamarweyne ayaa maahirow dab uu ka kacay xilli habeen ah dabkii markii uu ganacsasadii uu bas beeliyey madaxda kooxda ridada meesha ayay soo gaareen iyagoo xataa aan tacsi u dirin wax magdhowna aan u ballanqaadin dadkii dhibanayaasha ahaa ayaa subaxii dambe waxay ganacsatadii hantidooda burburtay ay kusoo waabariisteen iyadoo silig lagu wareejiyey dhulkii dabka uu baabi'iyey kadibna la leeyahay dhulkan dowladda ayaa la wareegtay ha laga fogaado halkaas ayuu qaracan kale iyo labageeriyaad ku dhacay ganacsatadii oo hantidoodii waayey iyadoo dabkiina sii muuqdana dhulkii lala wareegay sidaas waxaa ku caddaatay in dabka kooxda ridadu ay ku qabatay suuqa kadibna ganacsato imaanlaawayaal ah ay ka iibisay ilaa iyo hadda dadkii hantidooda malaayiinta ay ku gubatay iyagoo murugaysan ayay joogaan magaalada muqdisho dhulkoodii iyo dukaamadoodii ay ku ganacsanayeenne xoog ayaa lagula wareegay oo kooxda ridada ayaa ganacsato kale ka iibisay meeshaas waxaa ku cad in mugdi badan uu jiro in kooxda ridada ay kulug leedahay gubashada suuqyada ganacsiga ee magaalada caasimadda ah mahirow waxaa xusid mudan in maalmahan dhulboob xaddhaaf ah magaalada uu ka jiro oo xataa habeenada qaar dadkii guryahooda la boobay ay weerarayaan maleeshiyaadka kooxda ridada ee ku sugan degmooyinka hodan daynile iyo yaakshid shalay waxaan ogeynay in shaqaaqa ay ka jirta suuqa sinaai oo kooxda ridadu ay doonaysa inay la wareegto marka arrimahan oo idil waxay muujinayaan in gubashada hantida shacabka muqdisho iyo dhulboobka uu yahay silsilad isku xiran oo xasan gurgurta iyo kooxdiisa ay ku doonayaan in shacabka ay ku gumeeyaan in hantida ay ka boobaan ugu dambeyntiina ay dhaqaalahaas kula saaxiibaan xabashada etoobiya turkiga doorashooyin gaaleed ay dib ugu soo laabtaana ay ku galaan marka laysku soo xooriyo shacabka magaalada muqdisho waxay ku sugan yihiin xaalad aada u daran dhaqaalihii waa burburay dhulalkii waa la boobay suuqyadii ganacsigana dab ayaa lagu qabanayaa marka hantida gubata kadibna dhulka ayay cabiranaysaa kooxda ridada ee shako kuma jiro in dulmiga uu zuuli doono wakhtiga waa dheeraada insha allah زد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا
weli waxaad nagala socotaan idaacadda islaamiga andalus waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka raadraaca toddobaadka markan iyo jubbada dhexe ardayda macadka qurduba faraciisa degmada bu'aale ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa toddobaadkan sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday xarunta macadka ee degmada bu'aale munaasabadda oo ahayd mid si ersaraha loo soo agaasimay waxaa kasoo qaybgalay mas-uuliyiin kala duwan iyo marti sharaf lagu casuumay munaasabadda ugu horeyn maamulaha macadka qurduba ee degmada bu'aale ayaa ka warbixiyey macadka iyo marxaladihii uu soo maray بسم الله الحمد لله وبه نستعين على أمور الدين والدنيا وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وبعد waxaan rabaa insha allahu tacaala waxaan u mahad celinaynaa bahda iclaamka andalus oo nagala soo qayb gashay bandhigka bandhig tacliimeed ah oo ardada ay kusoo bandhigayaan macadka qurduba aqoontooda iyo waxay barteen aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa idaacadda barnaamijka asaga ka qayb qaadashadiisa waana waxyaabaha aan doonayna insha allahu tacaala mar walbaba inu mushaarakeeyo ayadoo inoogu bamaatay booqasho xilli daraasada ay socoto oo awlibana aan samaynayno arday iyo musaabaqaad yaryar ah iyo bandhig tacliimeed aan ardada ku dhiirigelinaynay jazaahum allahu khayra aljazaa intaas intaan uga baxo idaacadda iyo dadaalkeeda insha allahu tacaala macadka wuxuu ka kooban yahay saddex qaybood oo kale ah qaybtii asaasigeeda weyneyd oo ahayd macadka darasaat alculuum alislaamiyati waalculuum alidaariya oo dugsiga toddoba saac macadka bilaabato ilaa kow iyo tobanka saac gaadha bifadlilaahi waxaana lagu qaataa maadooyinkii macad alqurduba oo kaamil ah waxaana ilaahay mahaddiis fadligaa iska leh maktab tacliim wa tarbiya oo barnaamijkaas suurtageliyey deegaankana fursaddaa fiican uga faa'iideeyey muxuu kaloo macadku leeyahay rawda oo isagana sabaxan wa masaan shaqaysa oo isagana ardada yaryar oo maasha allahu ay ku qaataan daraasaadkoodii waxaa kaloo dugsigu uu leeyahay qayb ayadana sabaaxiga shaqaysa oo ay lagu barto xifd alqur'aan wa culuumuhu alasaasiyati lagu qaato macadka waxbarashooyinkiisa mutanawaca waxaa ka qayb qaata macalimiin laga keenay meelo kala duwan laga keenay oo ajilo ah culumo ah oo maaragtay thaqaafo u leh daraasaadka ay bixinayaan insha allahu tacaala taas waa warbixinta kooban oo macadka ninkii arkana insha allahu tacaala wax badan buu ka faa'iidahayaa oo u imaada xagga kale ama deegaanka warbixintiisa aan sameeyo deegaanku macadka marka hore muu fahansanayn alxamdulilah hadda waa ay fahmeen arday badan baa soo mushaarakeeyeen waalidiin badan baa ka faa'iidaysteen waxaan rabaa waalidiinta waalidiintan la mid ah oon ka faa'iidaysanin inaan kelmadayda aan uga faa'iidaysto maanta oo ah inuu ka faa'iidaystaan deegaanku waxa meesha ka baxaya oo aan fursad aan la heli karin ah fursad dib dambe aan loo heli karin inuu ilaahay noo waasiciyana waan sii rajaynaynaa laakiin ayadoo kale aan na soo marin ah ayaan rabaa inay ka faa'idaystaan maxay tahay meesha waxaa lagu qaybsanaya waa dhaxalkii nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam culimmadii ajilladahayd baa cilmigoodii lagu ximbaarayaa tafsiirkii fiqigii axaadiistii tawxiidkii siyaradii naxwadii luga alcarabiyada dhammaan jamiic المواد العلمية الإسلامية والدنبها القلوقة هذا انت وحسيد العلوم التجريبية بحسابها والرياضات الجغرافية والإنجليزية وسيد هذا بعرض قاعد كوالك دونتان إن شاء الله تعالى جميع المواد باميشن كبحية كلمة دي دنيرتا مركو حنكيو فايديسان لها أما كسو كوبي لها إن أتكفى إديسته المها مسؤولية إلهي أبصاري أدوفى إديسه من كستوى الراعي وحنا مسؤول كيه وحنا الراعي والويدين المها وحد كتاهي مسؤول وأنا الويدين إن شاء الله تعالى وحنا ربا مركا إن إن أتوفى إديسه المها أتوفى إديسه بيس عباها لوجد جاب ليري علم جنب القناة ابنها أتوفى إديسه إن هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين intaa kadib ardayda macadka qurduba ee degmada bu'aaleh ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed heer sare ah oo halkaas ay ku sameeyeen الحمد لله منزل الفرقان على المأمور بالبيان الذي هدانا إلى صراط مستقيم وأمرنا باتباع الرؤوف الرحيم للخلق العظيم القائل أذبني ربي فأحسن تأديبي وصلى الله عليه وسلم وعلى آله البرة الأطهار وصحابته الهداة الأخيار والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فها نحن من طلاب معهد قرطبة للدراسات الإسلامية والعلوم الإدارية في مدينة بوال الإسلامية أريد أن أقدم إليكم كلمة تتعلق بالعلم أن تعلم العلم يقتضي أن يتقي الله سبحانه وتعالى قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال صلى الله عليه وسلم العلماء هم ورثة الأنبياء إذا يا رفقاء دربي أنتم نجوم للدنا بالخير والحب تسر أنتم شباب المصطفى هدي ونور مستمر يا طلاب معهد قرطبة بأصحاب الهمم العالية شمروا عن سائر الجد وشددوا رحالكم وأعدوا لمرحلة جديدة كي ننقذ أمتنا من الظلمات إلى النور وأخيرا أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وأن نقدم أنفسنا أعمالا تبيض وجوهنا يوم نلقى الله كقوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه وقال تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وقال تعالى يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا وقال تعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه هذا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون وأشهد أن لا إله إلا الله يعلم ما تسرون وما تعلنون وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وعاهد أصحابه على أن يقولوا الحق برضاء الله وبه يعملون اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين جعلوا الحق فوق رؤوسهم والباطل تحت أقدامهم وكذلك يفعل المخلصون أما بعد فأوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته فإني أقدم إليكم كلمة تتعلق عن العلم والتعليم أولا أصل العلم خشية الله تعالى وخشية الله هي الخوف من الله المبنى على العلم والتعظيم ولهذا قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء فالإنسان إذا علم الله حق العلم وعرفه حق المعرفة فتجده يقوم بضاعة الله عز وجل في قلبه أتم قيام والعلم به نشأة الحضارات وهو عمود بناء الحضارة وقال الشافعي رحمه الله ما همتي إلا مطالبة العلا خلق الزمان وهمتي لم تخلقي والعلم هو بمنزلة الغذاء للإنسان وهناك اختلافات كثيرة بين التعليم في الماضي والتعليم في الحاضر ومن تلك الاختلافات أن فرص التعليم كانت قليلة في الماضي أما الآن فقد أصبح التعليم حقا لكل مواطن حتى شاع القول التعليم كالماء والهواء كان الطلاب في الماضي يسافرون من بلد إلى بلد لطلب العلم وكانوا يواجهون في سفرهم كثيرا من التعب فكانوا يركبون الجمال أياما وأشهرا أما اليوم فالمدارس والجامعات كثيرة في كل مكان وحتى الطالب يستطيع أن يتعلم وهو في بيته عن طريق الشبكة للتعليم مراحل مختلفة يمر بها الطالب خلال دراسته وتتكون مراحل التعليم من أربع مراحل المرحلة الابتدائية والمرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية ثم المرحلة الجامعية كن عالما أو متعلما ولا تكن ثالثا هي ما توارث به الأجيال واستحسن به من الأقوال واستحس به من الأفعال فعالم واحد أشد على إبليس من ألف عابد فأنا أريد أن أفسر لكم بعضا من آيات القرآن الكريم باللغة الصومالية وخاصة آيات من سورة القصص وقبل أن أبدأ فلأحدثكم قليلا عن مقاصدها وبعض من فوائد آياتها والقصص التي وردت في هذه السورة أولا مقصد سورة القصص هي سنة الله في تمكين المؤمنين المستضعفين وإهلاك الطغاة المستكبرين ثانيا فوائد السورة وهي كثيرة جدا وسأذكر قليلا منها الإيمان والعمل الصالح سبب النجاة والكفر والعصيان بالله سبب في دخول النار تحريم القتل والظلم قوة عاطفة الأمهات تجاه أولادهن حياء المرأة المسلمة سبب كرامتها وعلو شأنها القوة والأمان صفتا المسؤول الناجح وأما عن القصص التي وردت في هذه السورة أولها قصة نبي الله موسى عليه السلام من ولادته وحتى نشأته وزواجه بإحدى بنات الرجل الصالح ودعوته إلى دين الله عز وجل وأيضا قصة قارون وما جمعه من مال وكنوز وكيف عذبه الله حين تكبر وتجبر عن نعمة ربه قال الله تعالى وأصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله على مقعيسة عنك بلاوية الرحمن ألي نحريس تقود نحريسنا الرحيم ألي نحريس تقار نحريسنا وصيم ميم الله أعلم بمرادي تلك تاس آيات الكتاب كتاب كعيديسة كتاب كي المبين عدا نضلو ونقرنينا عليك دشاذا من نبأ موسى موسى وركيسة وفرعون يا فرعون بالحق حال وحق دهنيا يقوم القوم دراديسة قوم كاسو يؤمنون رمينا إن فرعون فرعون على أبو كبري في الأرض لوك دحديسة وجعل وحوكي إلي أهلها لوك إلكيلا شيعا كوحه يستضعف حاله قوم سنة طائفة كوح منهم أي كمتا يذبح حق رعي أبنائهم إلى شوذة ويستحي حق تغي نساءهم ضمر كوضة إنه فرعون كان وحو هذي من المفسدين كو وحبس هذه ونريد حندونينا أن نمنا إن هنقل سنة على الذين كو يدشوذة استضعفوا لقوميستي بالأرض لوك دحديسة ونجعلهم إن كيلنا يدونينا أئمة مدحين ونجعلهم إن كيلنا أنوارثنا كو لوك دحلا نمكن إن نمكننا لهم أيضا في الأرض لوك دحديسة ونري أن تسنو فرعون فرعون وهامان يهامان وجنودهما عيدمضا منهم حقوضا ما شيقي كانوا أيهاين يحضرون كوي كدكتون آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا منا حوار نتبادل فيه أسئلة بعض الفنون التي نتعلم في معهدنا هذا ومن تلك الفنون فن الفقه وفن الفرائض وسنبدأ حوارنا أسئلة من الفقه فهل أنت مستعدة يا أختي؟
نعم أنا مستعدة يا أختي ما هي الصلاة لغة واصطلاحا مع ذكر الدليل؟
الصلاة لغة الدعاء واصطلاحا التعبد لله تعالى بأقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم الدليل قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا كم أعذار الصلاة وما هي؟
أعذار الصلاة أربعة وهي النوم والنسيان والجمع والإكراه اذكري شروط الصلاة شروط الصلاة ثمانية طهارة الأعضاء من الحدث والنجس وستر العورة واستقبال القبلة واجتناب المناهي المذكورة ومعرفة دخول الوقت ولو ظنا والعلم بفردية الصلاة وبكيفيتها وضحي مفسدات الصلاة مفسدات الصلاة كثيرة منها النطق بحرفين أو بحرف مفهم الضحك والبكاء والأنين والتنحنح والنفخ والقهقهة والكلام العمد والفعل الكثير ما حكم من قطع النية وعزم على قطعها حكم من قطع النية وعزم على قطعها بطلت صلاته ما هي نجاسة الوقت مستقدر يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص له كم أقسام النجاسة وما هي أقسام النجاسة ثلاثة مغلظة مخففة متوسطة الحمد لله البارئ المصور الخلاق الوهاب الفتاح الرزاق المبتدئ بالنعم قبل الاستحقاق وصلاته وسلامه على رسوله الذي بعثه ليتمم مكارم الأخلاق وفضله على كافة المخلوقين على الإطلاق حتى فاق جميع البرايا في الآفاق وعلى آله الكرام الموصوفين بكثرة الإنفاق وعلى أصحابه أهل الطاعة والوفاق صلاة دائمة مستمرة بالعشي والإشراق أما بعد فإن أشرف العلوم وأعلاها منزلة عند الخاصة والعامة علم كتاب الله تعالى ثم علم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوه وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع منا حديثا فأدى عنا كما سمعه ورب مبلغ أوعى من سامع فمن كتب هذا الفن العظيم أعني فن الحديث كتاب الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وإياه أيامه وهو من أعظم الكتب المصنفة في الإسلام وأكثرها فوائده للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى المتوفى سنة 256 هجرية فكتابه هو أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى وهو المرجع الثاني الذي تلقته الأمة بالقبول وأولت عناية الدراسة والتقرير وتناولته بالشرح تارة والاختصار تارة أخرى فممن اختصره واعتناه به العلامة أحمد بن أحمد بن زين الدين الشهردي الزبيدي في مختصره المسمى بتجريد الصريح في أحاديث الجامع الصحيح وهو الكتاب الذي ندرسه في معهدنا قرطبة فإليكم الآن بعض الأحاديث التي اخترناها لكم من بعد أبواب waa hagaag guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii raadraaca toddobaadka oo caawa qodobo kala duwan aad ku maqasheen aniga ayaa inla socodsiinaya sidaan hore idinkugu sheegay qaar ka mid a wariyaasha andalusna way gala qayb galayeen barnaamijkan la mida toddobaadka soo socda duwaaleed intaa ku kulmi doono sidaasi nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا